bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى babu fadli ubay bni kacbi radia اllah canhu waxaan ku jirnaa abwaab اlmanaaqib min aljaamic اlkabiir lilimam abi ciisa التirmidiyi raximah اllah fadlu ubay bni kacbin ayuu ka hadlayaa halkan wax ka midana waa soo hormaray oo abwaabu almanaaqib dhexdeeda ayaan kusoo marnay qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan huwa almarwasiyu qaala xadaanaa abu dawuud huwa طayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can caasimin wahuwa caasim bnu bahdala qaala samictu zira bna xubayshin yuxadiثu can ubay bni kacbin ana rasuula اllahi sal ly slama qaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi in allaha amaranii alla wuxuu i amray an aqra'a calayka alqur'aana inaan qur-aanka dushaada ku aqriyo faqara'a calayhi wuxuu ku aqriyay lam yakun aladiina kafaruu wa qara'a fiiha wuxuu dhexdeeda ku aqriyey ina addiina cinda allahi alxaniifiyatu lmuslimatu diinka ilaahay agtiisa waa midda xaniifiyada ah ee shirkiga iyo qallooca oo dhan ka soo iilan almuslimatu ee markaa yacnii hoggaansan lalyahuudiyatu yahuudiyada maya walanasraaniyatu maya walalmajuusiyatuna maya man yacmal khayran qofkii khayr sameeyo falan yukfarhu laga inkiri maayo oo laga laga diidi maayo wa qara'a calayhi wuxuu akhriyey ubay uu ku dul akhriyey low ana libni aadama waadiyan min maal bani aadamku hadduu lahaan lahaa oo u sugnaan lahaa waadi dooxo maal ah labtaqaa ilayhi haaniyan mid labaad ayuu u dalbi lahaa kaas hore ayuu mid labaad u dalbi lahaa walow kaana lahu haaniyan mid labaad hadduu u sugnaan lahaana labtaqaa ilayhi haalitan mid saddexaad ayuu u dalbi lahaa walaa yamla'u jawfa bna aadam jawfa bni aadama bani aadam uurkiisa ma buuxinayo ila turaabu ciid unbaa buuxinayso wayatuubu llaahu ilaahayna waa ka towbad aqbalaya calaa man taab qofkii isaga usoo laabto alla waa waa ka towbad aqbalaya marka qeybahan dambeed waxay ahaayeen mimaa nusikha tilaawatan waa aayado hore aayado qur-aanay ahaayeen waa la nasakhay markii dambe oo hadda suuratu lam yakun kuma jirto ina addiina cinda allahi alxaniifiyatu almuslimatu lalyahuudiyatu walanasraaniyatu walalmajuusiyatu man yacmal khayra falan yugfarhu ma ku taalla marka waa mimaa nusikha tilaawatan laakiin xugunku waa sax xugunku waa baaqi ee qur-aanka xikmada ka dambaysa waa maxay shay in akhriskiisa la nasakho xugunkiisana uu baaqi noqdo xikmada ka dambaysa maxay tahay akhriska muxuu isaga joogi waayey marba haddii xugunkii la ogol yahay oo uu taagan yahay xikmad baa ku jirto xikmadda waxay tahay ibtilaa iyo imtixaan bal dadkan waa la fiirinayaa wax aan musxafkii ugu qornayn oo tilaawadiisa la nasakhay laakiin xugun ahaan nebigu ku dhaqmay oo baaqi ah bal inay yeeli doonaan iyo in kale bal amase inay dhihi doonaan waxaan qur-aanka kuma jiro mar hadduunan qur-aanka ku jirinna ma rabno inay dhahaan in kalaa la fiirina waana masalada rajmiga midda hadda dad badan ay ku dhiban yihiin leanna rajmigu aayad qur-aan uu ahaa jiray markii dambe tilaawo ahaan waa loo nasakhay laakiin xukmu rajmi waa baaqi oo nebigu waxbuu rajmiyey zaanilmuxsanka nebigu waa rajmiyey abubakar waa rajmiyey cumar cuhmaan cali sidoo kale haddana cumar wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa qof dad inay imaadaan oo ay inkiraan oo ay yidhaahdaan rajmigu qur-aanka kuma jiro wax jira marka ma aha ee waana cumar sidii uu odorosayay waa la arkay khawaarijtii rajmiga waa inkirayaan waa haakadaa iyo dad badan oo hadda iska casraaniyiin caqlaaniyiin ahna way inkiraan iyaga laftooda qeyb kaloo naskhiga ka midana waa in qur-aankii la akrinaayo haddana xukunkiisii baa la nasakha faa-iidada ku jirtaa waa maxay akhriskaasaa ajar laga helaa laakiin xukunka aayaddaas ma lagu dhaqmaayo waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraajin oo kalaa ka mida aayaddaas hadda laguma dhaqmaayo xugun ahaan laakiin akhriskeeda ajaraa laga helaa salaadda in lagu dukado iyo bal dadka iyaga laftooda in marka laguna imtixaano adu marka aayadahan aayado ayay ahaan jireen markii dambe waa la nasakhay tilaawo ahaan xugun ahaan laakiin waa baaqi qaala hada xadiidun xasanu صaxiix marka wayatuubu llahu calaa man taab bani aadamka xirsiga ku jiro iyo maal jacaylka iyo sida uu maalka u rabo iyo waa lagu abuuray haddana waxaa la rabaa inuu iskala dagaalamo wayatuubu llahu calaa man taab marka waxay keenay dadaalkaas laftiisa iyo maal jacaylkaas iyo damacaas faraha badana in laga toobad keeno u baahan naftirkiisa qaala waqad ruwiya qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri hada اlwajhi ayaa xadiidkan lagu wariyey rawaa cabdullahi bn cabdiraxmaan bni abza can abiihi can ubay bni kacbin ana nabiya sal l slama qaala liubay bni kacbin ina allaha amaranii an aqra'a calayka alqur'an ilaahay wuxuu i amray inaan qur-aanka kugu aqriyo qaala waqad rawaa qataadatu can anasin ana nabiya sal l slama qaala liubay bni kacbin ina allaha amaranii an aqra'a calayka alqur'an qaala baabun fii fadli اlansaari wa quraysh ansaar fadligeeda iyo quraysh fadligooda wixii kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu can zuhayr bni muxamedi wahuwa aljucfiyu can cabdillaahi bni muxamed bni caqiil waa ninkan mukhtalafun fiihi tirmidina xadiidkiisa waa xasaniyaa waa soo marnay can طufayl bni ubay bni kacbin can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lowla alhijratu hijradu haddaysan ahayn lakuntu mra'an min alansaar waxaan ahaan lahaa qof ansaar ka mid ah haddaysan hijradu jirin yacni ile nebigu waa soo hijrooday soo maa dadkii soo hijrooday buu ku jiray haddaynan hijra jirin waxaan ka mid noqon lahaa qof ansaar ah baan noqon lahaa oo reer madiina ansaarta madiina macnaha khaaabi marka wuxuu leeyahay xadiidkan isagoo macnaynayo araada bi hada alkalaam hadalkan wuxuu ula jeedaa ta'alufa alansaar ansaar inuu soo dumo wa tadyiiba quluubihim quluubtooda inuu aad u yacnii wanaajiyo wa hanaa'a calayhim iyo inuu ammaano fii diinihim ou ku ammaano diinkooda ilaa ay gaareen xataa radiya an yakuuna waaxida minhum heer ilaa ay ka gaareen ilaa uu nebiguba ku raalli noqday inuu iyaga ka mid noqdo arrintaa marka waa qalbigooda wax weyn bay ku keenaysaa lowlaa maa yamnacuhu min alhijra iyagoo ka mid noqon lahaa haddii lala-yahay hijradu haddaysan ka celiseen allatii laa yajuusu tabdiiluha hijradaasoon la bedeli karin ayb insaanka marka nisbadiisa iyo marka uu dad u nisba wax u nisbo sheeganayo waa calaa wujuuhin dhowr wejiyo waaye mar waxaa weeyaan waa wilaada qofku cidda uu ka dhashay oo u nisbo sheegtaa kalqurashiyati nebigu iyow ka dhashay haddii la yidhaaho quraysh ayb waalbilaadiyati mararka qaarna nisbadu waxay noqonaya beledka ninkan waa kuufi waa maki waa basri ayaa la leeyahay kalkuufiyati oo kale mararka qaarna waxay noqotaa walictiqaadiyati nisbadu ictiqaadna waa noqotaayo qofkan maalan waxaa leey fulanun sunniyun ayaa la dhahaa sunnada ayuu ictiqaadsan yahay waa sunnada loo nisbayna ka sunniyati oo kale mararka qaarna sinaaca iyo xirfad baa qofka loo nisbeeyaayo fulanun waxaa laleeyahy sayrafiyun waa sarifle iyo wixii kale sidaas oo kale aduu anacam shaki marka kuma jiro nebigu sal ll ly slama inuunan ka wadin idinkaan idinka mid noqo lahay qabiiladeydan ka bixi lahay oo quraysnimadii baan ka tegi lahaa idinka qabiilkiinaan noqo lahay horta ma aha macnaha leanna quraysh iyadaaba ka fadli badan ansaar oo ilaahay maadaama nebiga uu ka dhex bixiyey uu ka dhex doortay soo maaha marka qabiilkaygaan ka tegi lahay ma ahan horta ictiqaadna maahanoo sababtoo ah iyaga iyo asagaba waa isku ictiqaad ansaar iyo nebiguba isku isku ictiqaad isku diin waaye marka taydaan ka tegi lahaa tiinaan aadi lahaa ma iyaga awalba kala duwan xagga diinta ictiqaadka waa maya ayb waxa marka imaan karaa waxay tahay ee midda beledka ku saabsan ayaa muxtamala marka ee midda beledka ku saabsanna hijrada nebigu soo hijrooday haddaysan jiri lahayn ee markaas idinka waa xaggiinaan marka u ayaan ahaan lahaa sidaasay marka noqon kartaa ee midda qabiiligana maaha midda ictiqaadigana maaha waxay u noqonaysaa un markaa middan kale idinka beledkiinaan u nisbo sheegan lahaa iyo yacni idin xaggiina lowlaa haddii hijrada oo waajib diini ah lala yahay ayb adu macaani saas oo kale uu ku macneeyey qaala wabihada اlisnaadi can الnabiy sal ly slama qaal low salaka الnaasu dadka hadday qaadi lahaayeen waadiyan waadi ow amase shicban waadigu waa dooxa biyuhu ay maraan dooxa shicbigana waxaa weeyaan meesha buurta ay ka kala jeexan tahay oo waddadana ahoo wadiiqadu ay ka baxsan tahay markaa wuxuu leeyahy low salaka annaasu waadiyan ow shicban dadku hadday inta socdaan oy kala baxaan oo qolo walbaa waddo qaado la kuntu maca alansaar anugu ansaartan raaci lahaa qaala hada xadiidun xasan oo dariiqoodan mari lahaa waa dad aada u qiimo badan macnaha ummaduhu markay iskood u kala tagaan idinkaan anu idinka mid ahaan lahaa qaala hada xadiidun xasan qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaثna mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaثna shucbaة can cadiy bni haabiti can اlbaraaء bni caazib anahu samca الnabiya sal ه l slam nebiga ayuu maqlay ow qaala qaala الnabiyu sal ه l slam ama wuxuu yihi nebigaa yidhi fi lansaari ka yidhi laa yuxibuhum ansaar ma jeclaado ilaa muؤminun unbaa jeclaado walaa yubqiduhum ma naco ilaa munaafiqun munaafiq unbaa naco man axabahum qofkii jeclaado faأxabahu اllahu allah jeclaado waman abqadahum qofkii u caroodo oo nacana faabqadahu اllahu allah u caroodo ama ilaahay baa u caroonayaba faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi anta samictahu min albaraa adiga miyaa baraa ka maqlay waxay ku dhahayaan cadiy bnu haabit shucbaa dhahaya faqaala wuxuu yidhi iyaaya xadaa anowba ii sheegayba xadiidkaas yani sida uu u hubo qaala hada xadiidun صaxiix meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ansaar jacaylkoodu inuu diin uu yahay waxa lagu jeclaanayana waxay tahay gargaarka ay diinta u gargaareen ayaa lagu jeclaanaya marka hadde saxaabada dadka caynaya ama gaalaysiinayo ama nifaaq iyo isdabamarsiis ku sheegayo iyaga ayaa ah kuwa ilaahay u caroonayo subxaanahu wa tacaala waana qoladan marka shiicada la leeyahay qala hada xadiidu صaxiix qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaana shucbatu qala samictu qataadata can anasi qaala jamaca rasuulu llahi sal ly slam naasa min alansaar nebigu wuxuu jamciyey dad ansaarta ka mid ah faqaala wuxuu yidhi hal fiikum axadu min gayrikum maidinka mid yahay oo maidinku dhex jiraa qof aan idinka ahayn ansaar buu kulmiyey dadaan idinka ahayn amauu idinku jiraa qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya ila bna ukhtin lanaa walaasheen mid ay dhashay maahane unbaa nugu jiro waxaana dhici karta inay iyaga nebigaba u jeedaan sal ll slam maxaa yeele isaga nebiga awowgii cabdulmutalib reer bani najaar ayaa dhaleen marka ansaarta abtiyaalay u yihiin nebiga sal ll slam marka amase inay u jeedaan marka qof ayagu marka walaashood dhashay oo qabiil ahaan aan ka mid ahayn inay ka wadaan faqaala sal ll l slam nebigu wuxuu yidhi ina bna ukti lqowmi minhum waa qoomka gabadhooda cidda ay dhasho qoomkau ka mid yahay yacnii wiilka abtiga loo yahay qolada abtiga u ah ayuu ka mid yahay waayo macnaha ayb marka maxaa laga wadaa waa ka mid yahay yacni xagga hiilka nusrada talada jacaylka iyo xiriirkuu uga mid yahay wiilkii marka abti loo yahay qolada abtiga u ah waa xuquuqay ku leeyihiin waa inuu xuquuqdaas ugu dadaalo ee irhiga iyo dhaxalka ma laga hadlaayo laa fi lirhi lianna irhigu gabadha ilmaha ay dhasho yacni dabcan ma ma dhaxlayaan abtiyaalku wax ma dhaxlaan ayaga abtiyaalku wax ma dhaxlaan wiilka abtiga loo yahayna wax ma dhaxlaayo oo iyagu dawul arxaamaa la yidhaha kuwaas dawul arxaam culimada qaar markii wax la waayo oo kale oo dadkan faradka iyo casabada wax la waayo in dawul arxaamku ay wax dhaxlaan way qabaan laakiin madhabta shaafici ma iyagu maya ayib uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ina qurayshan quraysh xadiidun cahduhum waqtigoodu miduu dhow yahay waa bijahiliyatin jaahiliya ayuu ku dhow yahay wa musiibatin iyo musiibo ayaa waqtigooda uu kusoo dhowaaday wa inii aradtu anna waxaan doonay an ajburahum inaan kabo qalbigooda wa ata'allafahum aan soo dumo waa dad yacnii gaalnimada jaahiliyada ku dhowaaday leanna quraysh xooggeeda fatxumaka wixii ka dambeeyey soo islaameen dabcan de muhaajiriintuna quraysh waa u badnaayeen laakiin marka la fiiriyo ansaar iyo quraysh marka laysu fiiriyo de ansaar dad islaamnimadana waa ku horreeyeen waana ku dadaaleen nebiga waa garab istaageen iyadoo ay dadkiisu soo eriyeen ayay iyagu garab istaageen markaa nebigu iyaga wuxuu leeyahay haddaad aragtaan inaan quraysh wax siinaayo iyo oo aan xoogaa u roonaanayo si kale ha u qaadanine iyagaan soo dumaa macnuhu saas waaye eh maahan inaan idinkaga eexanayo ka wadaa sababtuna waxaa keenayso qaswatu xunayn xoolo badan ayuu nebigu uu siiyey quraysh iyo odayaalkeedii ayuu wax badan siiyey markaasi ansaar waxay yidhaahdeen qaarkood ku sheekaysteen quraysh miyaa xoolihii loo badinayaa annagina intaasaan dadaalaynay seefteennana dhiiggeeda weli ka qoyan quraysh haddana iyagii maa wax loo badina markaasuu nebiga isugu yeeray oo uu hadalkan marka u jeedinaya uu leeyahay war idinka haddaad doontaan waxaad idhihi kartaan adigaba waxaad noo timid adiga oo dadkaagii ku soo eriyeen waa ku dunnay waxbaan ku yacni waa ku garab istaagnay abaalkaas waa waa idhihi kartaan ilaa uu marka nebigu intuu aada ugu caqli celiyey iyaga dhan intay meeshii ku ooyeen arrintii marka xikmadeedii ay ogaadeen marka wuxuu yidhi wa innii aradtu waxaan doonay an uqbi an ajburahum inaan kabo wa ata'allafahum aan dumo amaa tardawna miyaydnan ku raalli noqonaynin an yarjica annaasu biddunyaa dadka inay adduunya la laabtaan wa tarjicuuna birasuulillahi sala alla ly slam idinkana rasuulkii aada la laabataan ilaa buyuutikum guryihiina aada geysataan dadku inay adduunyo qaataan idinkana aada nebiga qaadataan ka warram uu yidhi ayb qaaluu waxay yidhahdeen balaa inaanan jeclaanaynin iska daayo manqabo weyn waay raallian ku nahay xoolaha iyaga waa layska helaa laakiin de sharafka wax weyn waay dadku hadday caqli leeyihiin sharafka xoolay ku bixiyaan basi sharaf iyo wax loo helo laakiin dadku markay yihiin dad iimaan laawayaal iska ah oo aan qiimi iyo waxba aqoonin shilinkaa u daran bis sharaf xagga iga dhigo udhahayaan markaasuu wuxuu gadaa fii yacni kulla haalin wa nafiis ayuu wuxuu ku gadaa shilin bis iyo wax yar waana maanta hadda dadku sida ay u bateen waay maanta hadda diintii iyo dhulkii iyo dadkii kulli waa la gadaa maxaa lagu gadaa liajli in wax yar un la helo ayaa lagu iibinayaa un bis nacam ayib marka iyagu markaa de dad sharaf le waayo waxay yidhahdeen qaaluu balaa faqaala rasuulu llahi sal l slam low salaka annaasu dadka hadday qaadi lahaayeen waadiyan aw shicban wasalakat ilansaaru waadiyan aw shicban la salaktu waadiya alansaar ayaan qaadi lahaa aw shicbahum qaala hada xadiidun saxiix nusaqa qaar markaa nusqo waxay leedahay xasanun saxiix inta kalena saxiixun bis waay qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa hushaymun wahuwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala ahbaranaa caliy bnu zayd bni judcaan qaala xadaanaa nadru bnu anas can zayd bni arqam caliy bni zayd bni judcaan dacfi baa ku jira ogtihiin can zayd bni arqam anahu kataba ilaa anas bni maalikin buu u qoray yucaziihi isaga oo u tacziyeynayo fii man usiiba dadkii la asiibay uga tacsiyeynaya min ahlihi ehelkiisa wa bani camihi ilma adeeradiisa yowma alxarati yowmu lxara waxay ahayd ayaantii yaziid markii mucaawiya uu dhintay waa tii yaziid madax ou noqday oo isaga lala baayactamay oo isaga loo dardaarmay xukunka yaziid marka markii loo dardaarmay de mucaawiya nin weyn oo de saxaabi ana waa ahaa dadku waa isku waday waana ka hibaysan jireen dadka yaziid markii la doortay de yaziid nin iska dhallinyaro ahu ahaa markii madaxtinimada loo dhiibaan ujeedaa doorasho maahani reer maka iyo reer madiine iyo waa diideen inay la mubaayacoodaan yaziid oo reer makana marka waxay reer madiinena waxay la mubaayacoodeen yacni ibnu ibnu xandala ayay la mubaayacoodeen yaziidna baycadiisii waa diideen yaziidna ciidan uu kusoo kiciyey marka ilaa dhulki inuu xukunkiisa gaarsiiyou rabaa markaasaa waxaa ka dhacday fitno aad u daran oo foolxumo badan oo saxaabana ay ku dhinteen lagu laayay dad badan dhiig badanna uu ku daatay ayaa madiine ka dhacday waqcatu lxara ayaa la dhihi jiray nebigana waaba kasii hadlay sal ll ly slam oo wuxuu yidhi abudarow xaalkaaga ka warran buu yidhi idaa gariqat axjaaru zayti bidimaa haddii dhagaxdan madmadoow ee madiina dhiig ou ka ay dhiig ou ka buuxsamo bal ka waran xaalka soo noqona maxaad samayn lahayd markaasuu yidhi maa khaara allaahu lii warasuuluhu alla iyo rasuul waxay ii dooraan ayaan anigu ku dhaqmayaa markaasuu yidhi kun biman anta minhum dadka aad ka mid tahay laazim hana usoo banbixin fitnadaas saasoo kale u ku yidhi nacam marka waqcatulxara oo dad badan lagu laayey waana dulmi bay ahayd shaki kuma jiro oo markaa yaziid xaggiisa ka yimid madiinadii rasuulkana in dad intaa la eg lagu laayo xukun dartiis maynan fiicnayn haddana sidaa oy tahay yaziid macnaheedu gaal inuu ahay ma aha oo culimada islaamka yaziid mucaawiya may ma gaalaysiiyaan ee nusuusta qaarna waxaa laga fahmayaa ciidan nebigu ammaanay oo qustandiin iyo meelaha u duuli doono ee ninka diray ama kuwaa ku jira isaga dadka dirayna waa ahaa oo marka wuxuu ka mid ahaa yaziid marka ibnu taymiya culammadu waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid ahaa dadkii umaradii muslimiinta kuwaas oo khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi-an dadka isku daray buu ka mid ahaa arrintaa iyadana dagaalnimo ma ahan oo hadda inuu dad laayey iyo kufri ma aha inkastoo ay dulmi iyo ay tahay yacnii xumaan fuqahada qaarkoodna waa aaday uga hadli jireen qaarna sidaas ay ka taagnaayeen mowqifka marka ugu fiicanna kaas amaa dilkii xusein isaga hala dila ma dhihin xusein cubaydullaahi ibnu ziyaad baa ku tala xumaystay oo xusein bin cali dilay marka dadkii anas ayuu uga tacsiyeynayey fakataba ilayhi zayd wuu u qoray anas buu u qoray inii ubashiruka bibushraa min allaahi waxaan kugu bishaaraynayaa bishaaro ilaahay xaggiisa ka ahaatay inii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahay allahuma kfir lilansaar ilaahu ansaar u dembi dhaaf walidaraariyi lansaar ansaar ubadkooda u dembi dhaaf maxastooda walidaraariyi daraariyihim ubadkooda ubadkoodana ilaahu dembi dhaaf marka iyaga waa loo duceeyey farac ka farac qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu qataadaةu can الnadr bni anas can zayd bni arqam marka caliy bnu zayd waa la mutaabiceeyey marka qataada mutaabiceeyey waa صaxiix qaala xadaثna cabdaة bnu cabdالlahi اlkhuzaaciyu اlbصriyu wahuwa abu sahl ثiqaة rawaa lahu الbukhaariyu وaصxaabu sunan اأrbaca qaala xadaثna abu dawuud wahuwa طayaalisiyu cabdالsamd qala xadaثna mxamed bnu haabit albunaniyu waa ضaciif can abihi can anas bni maliki can abi طalxata qaala qaala lii rasuulu اllahi sal ly slama wuxuu igu yidhi aqri qowmaka salaan qoomkaaga salaan ku aqri oo igu salaan fainahum iyagu maa ay ladii kii alimtu calimtu ay calimtuhu aan ogaaday anahum iyagu yani acifatun inay yihiin kuwa dhowrsan suburun oo sabar badan inay yihiin taasaan ogaaday ayb maada marka masderiyana waa laga dhigi karaa mawsuulana waa laga dhigi karaa fainahum maa ay ladiina kuwii waaye calimtu ay calimtuhum aan ogaaday acifatun muxuu ogaaday marka anahum acifatun inay yihiin kuwa dhowrsan suburun oo haddana ah sabr badan oo adkaysi badan qaala hada xadiidu xasanu gariibun xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira moxamed bnu haabit baa ku jira qaala xadaana alxuseyn bnu xurayd wahuwa abu camaar qaala xadaanii alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can zakariya bnu abi zaa'idata can caطiya can abi saciidi can الnabiy sal l slama qaala alaa ina caybatii alaa hooy ina caybatii aniga dadka xulka khaasada io ah khaasatii caybada waxaa la yidhaha qofka alaabtiisa meesha uu ku shubto alaabta adiga kuu khaaska ee muhiimka ku ah boorsada aada gashataa la yidhaahdaa hadda marka waxaa loo jeedaa dadka aniga ii khaaska ah oon aada ugu kalsoonahayo ii gaarka ah allatii kuwaas oo aawii ilayhaa ahlu beytii allatii taas oo aawii aan u dumaayo ilayhaa xaggeeda ahlu beytii qoyskayga aan u dumayo maya alaa hooy ina caybatii khaasadeyda allatii aawi ilayha aniga aan u dunmaayo xaggeeda ahlu beytii waaye waa ahlu beytkeyga waina kar waina karishii bidaanadeyda hoose bidaanaduna waa saaxiib hoosaadka saaxiib hoosaadka kuwa ii ahna al ansaaru waa ansaar ayb khaasada aan u dunmaya waa ehelkeyga qoyskeyga kuwooda dabcan mu'miniinta ah bidaanada hoose ee aniga saaxiib hoosaadka ila ah ee ila xiriirtana waxaa weeyaan ansaar facfuu can musii'ihim ansaarta kuwo kooda xumaanta sameeyo cafiya waqbaluu ka aqbala min muxsinihim kooda wanaagga falana ha laga aqbalo wanaaggiisa xumaanta kooda ka dhacdana ha layska dhaafo oo dad meel fiican kasoo jeeda waaye qaala hada xadiidun xasan qaala wafi lbaabi can anasin anas marka xadiidkiisa wuu keeni doonaa oo imaan doonaa qala xadaثna axmed bn اlxasan qala xadaثna sulayman bnu dawud alhashimiyu qala xadaثna ibrahim bnu sacdin qala xadaثna salix bnu kaysan can الzuhriyi can mxamed bni abi sufyana wahuwa maqbul can yusufa bni اlxakm yusuf bnu اlxakamkan waa walid اlxajaaj xajaaj ibnu yusuf aabihiis waay xajaaj ibnu yusuf athaqafi aabihii weeyaan ninkii mubiirka ahay oo xalaagi jiray amiirka ahaabuu ayuu dhalay waa yuusuf ibnu اlxakam walid اlxajaaj alamiir maqbulun rawaa lahu tirmidiyu faqad kutubu sita tirmidi unbaa u wariyo can moxamed bni sacdi can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man yurid qofkii doono hawaana qurayshin quraysh dulligeeda qofkii sidaa doono oo u qasdo quraysh inuu ihaanaysto ahaanahu llahu allah ihaaneeyo isaga xadiidkan marka waa xasan oo shawaahid buu leeyahayo imaam axmed uu wariyey min xadiidi cuhmaana bni cafaan oo musnadka ku sugan iyo min xadiidi anas mid kale oo tabaraani fi lkabiir uu kusoo saaray xadiid kalena bukhaari fi ladab lmufradna xadiid sidaas oo kale u keenay oo ninkii quraysh xumaan la doono akabahu llahu ilaahay ha kufiyo oo yacni dhulka ha ku dhaco dayb meesha hadda marka quraysh marka qiimo inay leedaho fadli baa ugu sugan xadiidkan dayb marka de dadka marka qurayshta neceb ama carabta sidooda u necebna bidco oo waagi hore jiri jirtay waayo oo la dhihi jiray shucuubiya la dhihi jiray ilal aanana hadda way jirtaayoo dadkan weliba hadda ummadaha muslimiinta in badan oo kamida waa laga dhaadhiciyey carab nacaybka waxaana saaciday arrintaas carab oo iyada lafteeda mowqifkii laga rabay inay ka muuqato oo ay dadkan muslimiinta hogaamiso oo aan aad u muuqanin oo yacnii hadda dhinacii weliba duwalka iyo dadkan yacnii dowladahan iyo madaxdii iyo iyagii baa dadku ay soo fiirinayaan iyagii markay ka waayaan wax fiican de qofka caamiga marka de carab inuu nacaa markaasi waxyaabahaasaa ku saacidayo laakiin maahan qiil arrintaa lafteeda haddana qofka waxaa la rabaa luqada carabta dadka carabta ah in xiriir uu kala dhexeeyo leanna annagu diin carab iyo annaga meelna iskuma faaruqi karno xataa haddii la yidhaahdo de soomaalidu carab maahan haddii la dhaho xataa waxay noqonaysaa de uun oo ay cajam noqoto xataa luqatu lqur'aan waa carabi nebigu waa carabi fahamkii diinta waay ku wuxuu ku xiran yahay in luqadan la fahmo waa luqat lislaam luqadii carabiga marka in lagu dadaalo ummadihii horena ayagoon carab ahayn marka ay islaamaan waa iska caraboobi jireen oo dhaqankooda iyo waxbarashadooda iyo kulli carabay isu bedeli jirtay waa kan hadda kutubtan aan akrinayna ragga iska leh alimaamu tirmidi iyo bukhaari iyo hadda si ahaan carab uma dhalanin haddana maca dalika turaadka ay ka tageen oo dhan waa wada turaad carabi ah ninkii hadda aan aqoonin bukhaari cid uu yahay markuu saas u fiiriyo kutubtii uu bukhaari ka tegay fiiriyo wuxuu isleeyahy waa carabi bukhaari soo ma fahmaysa qofka muslimka marka waxaa laga rabaa inuu carabiyoobo oo uu marka luqada carabiga uu barto uu ku dadaalo uu ku carabiyoobo ala rabaa maahan marka inuu yidhaha carab iyo hadduu carab wejiga u dadbo maxaa ka faa'iiday haddaad wejiga u dadabto adiga ummadda khayr aynan iyaga u haynin ma keeni kartaa adiga waa maya luqaadka faranjiga unbaa la baranaa iyo dhaqanka faranjiga iyo yaa un lasii baranaa hadda dad waxaa jira waddankan laftiisa luqada carabiga aad ula dagaalamayo oo dhahayo iskoolaadka carabi baa qaatay luqad qalaadaa qaadatay af soomaaliyaa la rabaa qaar waxaan aragnay af soomaaligii laftiisii hala dhiga markii la yidhi baa waxay leeyihiin dad aad arrintaa xog ogaal ugu ah waxay noo sheegeen af soomaaligii waxa lagu barta marka la keenay ayaa waxay yidhaahdeen af soomaaliga xuruuftiisa sida loo qoray ba ta ja ha-daani ha laga bedelo waa in loo akriya a ba ca da in loo akriyo intee u wadaan dadka marka naca yani a b c d dii af soomaali ha laga dhigo u leeyahay nacam intay u wadaan dadka marka nacam carabtii waaba lala coleysiiyey waa laga orod orodsiiyey ee qoladan kale iyagu a b c d da iyaga maxaa naga soo gelayo qasab nooga dhigay yacni afkii soomaaliga xataa haddii markii hore laatiin lagu qoray oon af carabi lagu qorinba xataa hadda haddana ba-ta'daani af carabi bay yacni alfab xuruuf ulhijaa-iya alcarabiya ayay la socotaa baa laga urinaa berri waxaa kusoo xigto ha-dan iyo ca-dan iyo kha-dan ha la bedelo luqadii faranjiga ilaa ma qabtee maogtahay waxa sidaas marka u waxaynaa ilmo faranji leh waay nacam dadkaas marka in soomaali laga dhigo qalad waay nacam loona arko dad soomaali ah in loo arko waa qalda waa qalad nacam dadka in lagu khiyaanana maahan kuwaas oo kale maxaa yeelay iyagii af soomaali ma rabaan umana socdaan hadday af soomaali rabaan maxay saan u dhahayaan xarbiga intaan la eg luqa carabi loo qabo waa diin la-aan leh waayo wax kala maha culimadii horena waa dhihi jireenoo carabta iyo luqadan iyo buqdiga loo qabaa nifaaqu tusaabay dhihi jireen waana kaasa hadda wax allaale wax af carabiga necab waa wax munaafiqnimo ku jirta oo diinta un markaasi yacnii dadka ku qaldaayo afka muslimiin iskaga dhigayo hoostana balaayo ku qaban ilaahay ummadda kuwaas allah ka qabto lanna diinka fahamkiisii iyo ummaddii bay kala dhexgelayeen ayb qaala hada xadiidu gariibu qaala akhbaranaa cabd bnu xumaydin qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahima bni sacdin huwa almadaniyu qaala xadaanii abi can saalix bni kaysaan can ibni shihaabin bihada lisnaadi naxwahu qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa bishru bnu sariy wahuwa alafwah hiqat mutqin waxaa lagu tuhmay ra'yu jahmin waa ka towbadkeena waana ka cudur daartay wاlmu'mal ayb qaala xadaثna sufyaan can xabiib bn abi haabiti can saciid bni jubayr can ibni cabaasi ana الnabiya sal ا ly slama qaala lii laa yubqid اlansaara ansaar uma caroodo axadu qof yu'minu biاllahi walyowm اlaakhir alla ee aakhiro rumeeyey qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar qala xadaثna shucbatu qala samictu qataadata yuxadiثu can anas bni maliki qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam alansaaru karishii wacaybatii ansaar waa bitaanadeyda hoose saaxiib hoosaad ayagaa i ah waana khaasadeyda wa ina annaasa dadkana sayakhuruuna way badan doonaan wayaqiluuna ansaarna way yaraanayaan faqbaluu min muxsinihim kooda wanaagga sameeya ka aqbala watajaawazuu can musii'ihim kooda xumida sameeyana iska dhaafa qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna abu kurayb wahuwa mxamed bn اlcalaa qala xadaثna abu yaxya alximaaniyu qala xadaثna alأcmash can طariq bn cabdالraxman wahuwa albajaliyu اlaxmasiyu saduq lahu awham can saciid bni jubayr can ibni cabaas qala qala rasuulu اlahi sal slama allahuma adaqta أwla qurayshi nakaala allahuma ya allah allow adaqta waxaad dhadhansiisay awala qurayshin quraysh awalkeedii hore nakaalan ciqaab waa badax waa odayaalka meelihii looga laayey oo ciqaabaa la dhadhansiiyey fa adiq aakhirahum kuwooda dambe kooda dambe dhadhansii nawaalan wax siismo iyo guul iyo nicmo sii kooda dambe ilaahu nicmo sii kuwii hore yacnii cadaab baad dhadhansiisay cadaabkaasna hadda iyagaa diinta ka hor yimid oo isku keenay sabab u noqday xadiidku marka waa صaxiix qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariibu qala xadaثna cabdالwahaab alwaraaq wahuwa cabdالwahaab bnu cabdالxakm abulxasan alwaraaq hiqat qala xadaثanii yaxya bnu saciidi اlumawiy can اlأcmash naxwahu qala xadaثna alqasim bnu dinar alkufiyu qala xadaثna isxaaq bnu mansuur wahuwa bnu bahram alkowsaj can jacfari اlأxmar wahuwa jacfar bnu ziyad alaxmar waa soo marnay can cطاء bni saaئb can anasi ana الnabiya sal ly slama qaala allahuma اغfir lilansaar waliabnaءi اlansaar ilaahu ansaar u dhaaf waliabnaءi اlansaar ansaar ilmahooda u dembi dhaaf waliabnaai abnaai اlansaar ansaar ilmahooda ilmahay dhalaan u dhaaf walinisaai اlansaar yani wiilashooda waxay sii dhalaan walinisaai اlansaar ansaar haweenkoodana ilaahu u dembi dhaaf qaala hada xadiidu xasanu qariib min hada اlwajhi yani d abaalkooda iyo dadaalkooduu nebiga aada ugu gudayaan qaala baabu maa jaa fii ayi duuri اlansaari khayr baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay jaa-a ku yimid fii ayi duuri اlansaari khayrun guryaha ansaarka yacni qabaa-ilka ansaar kuwe ahoo khayrun u khayr badan ansaar qabaa-ilkeeda haddana yaa usii khayr badan iyaga guud ahaan khayr bay leeyihiin laakiin say u kala khayr badan yihiin qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna layث bn sacdi can yaxya bni saciidi اlansariyi anahu samca anas bna maliki yaquul qaala rasuulu اlahi sal ly slam alaa أhbirkum miyaanan idiin sheegaynin bkhayri duuri اlansaar ansaar xaafadaheeda yani qabaa-ilkeeda kuwa u khayr badan ow bkhayri اlansaar qaaluu waxay yidhaahdeen balaa ya rasuula اllah qaala banu najaar ree bani najaar ayaa laga bilaabay uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo banuu cabdilashhal uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo banulxaariث bni اlkhasraj uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xigo banuu saacidata banuu saacida reer khasraj bay iyaguna ka mid yihiin uma qaala biyadihi gacantiisa ayuu nebiga ku dhahay faqabada asaabicahu farihiisii buu laabay uma basadahuna dabadeedna waa fidiyey saas u laabay saas u fidiyey karaami biyadihi sida gacantiisa inuu wax ku tuuraayo oo kale qaala wuxuu yidhi wafii duuri اlansaari kullihaa khayrun ansaar qabaa-ilkeeda oo dhan dhexdeeda waxaa a khayr ayaa ah saanay u kala fadli badan yihin kulligoodna waa fiican yihiin si guudna nebigu marka waa u hadlay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wqad ruwiya hada اlxadiidu ayضa can anasi can abi usaydin الsaaciidiy can الnabiy sal l slam qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar qala xadaثna shucbatu qala samictu qataadata yuxadiثu can anas bni maliki can usaydin الsaaciidiy qala qala rasuulu اlahi sal l slm khayru duuri اlansaari duuru bani najaar uma duuru bani cabdilashhal uma bani اlxaariث bni اlkhasraj uma bani saacida wafii kuli duuri اlansaari khayr faqaala sacdun waa sacdu bnu cubaada maa araa ma u arkayo oo ma malaynayo rasuul allahi sal ly slam rasuulka ma arkaayo ilaa qad fadala calaynaa ilaa waxaan arkayaa inuu inaga naga fadilay dad kale ilaa qad fadala inuu fadilay calaynaa inaga dusheenna qoom kale iyo dad kale inuu naga fadilay sada qoomkiisu waa bani saacidda bani saacidda marka meesha afaraadaa la geliyey marka wuxuu leey nebigu saddex qolow naga hormariyey oo dadkiisiibuu la jeclaan lahaa marka yani inay horeeyaan faqiila waxaa lagu yidhi qad fadalakum calaa kaiirin idinkaba in badanoo idinka fadilay oo idinku haddaad kaalinta afaraad ku jirtaan sow dad badan kama fiicnidiin maxaa rabtaan marka qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu usaydin isaacidiy ismuhu malik bnu rabiica weliba muslim de wuxuu wariyey sacad in la gaarsiiyey arrintan fawajada fii nafsihi xoogaa yar wuxuu dareemay marka ma waa arrintaa marka xoogaa waa ka galiiliyooday wa qaala markaasuu wuxuu yidhi jacal wuxuu na naga yeelay buu yidhi marka dad buu naga hormariyey khallafanaa gadaal buu noo dhigay fa kunnaa aakhira alarbac afartii la sheegay innaga ugu dambeynay ayb markaas buu wuxuu yidhi kooraha yacnii dameerkii ii koora ii saara buu yidhi waa baxaya waa nebigaan u tegayahay inuu markaa nebiga u tago u damcay wiil ou adeer u ahaa ayaa oo sahal la dhihi jiray ayaa la hadlay ibnu akhiihi sahl ayaa la hadlay wiil walaalkii dhalay markaasuu ku yidhi atadhabu litarudda calaa rasuuli illahi sal ll cl slam ma waxaad u socotaa inaad nebiga warka ku celiso saas maa u socotaa warasuulu llahi sala ll ly slam aclamu nebiguna kaa waa kaa aqoon badan yahay waa kaa cilmi badan yahay ayb awalaysa xasbuka miyaynan kugu filnayn an takuuna raabica arbacatin afar qolo inaad adigu afar ku tahay arrintaa miyaynan kugu filnayn farajaca marka waa ka laabtay oo sacad binu cubaada warkiiba uu maqlay waa iskaga laabtay wa qaala wuxuuna yidhi allahu wa rasuuluhu aclam qofka wanaagsan marka taladiisu saasay ku fiican tahay haddii ilaahay wax kugu daro qoom iska jaahiliina ama dad xun ay wax kugu darmaan iyagaaba god ku gelinaya adoo iska toosan bay ku gelinayaan god nacam marka qofka inuu la saaxiibo dad ahlu cilmiya ama dad ahlu cilmi la tashto saanoo kale ufaa-iido leedahay qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waabu usaydin isaacidiy ismuhu malik bnu rabiica qala xadaanaa abu saa'ib salm bnu junaadata bni salmin whuwa hiqat rubama khalafa qala xadaanaa axmed bnu bashiir can mujaalidin wahuwa mujaalid bnu saciid dacfi baa ku jiro qala can الshacbiyi can jaabir bni cabdillaahi qala qala rasuulu lahi sal l slam khayru diyaari اlansaari banu najaar ayaa u khayr badan qala hada xadiidu gariib qala xadaanaa abu saa'ib slm bnu junadta qala xadaanaa axmed bnu bashiiri can mujaalidi can الshacbiyi can jaabir bni cabdillaahi qala qala rasuulu lahi sal l slm khayru lansaari banuu cabdilashhal meeshii horena wuxuu yidhi khayru diyaari lansaari banu najaar meeshaana wuxuu leey khayru lansaari banuu cabdilashhal haddii riwaayadanba la qadaro saxiix inay tahay waxaa la leeyahay dabcan banu najaar baana ugu horeeyo macnaha marka in la qadaro min oo tabciidiya ah baa la qadara macnuhuna wuxuu noqonayaa khayru lansaari ay min khayri lansaar ansaar kuwa ugu fiican waxaa ka mid ah banuu cabdilashhal leanna banuu cabdilashhal iyaga uguma horeeyaan oo afcalu tafdiil haddii khayriyada laga dhigo midna aan la gelinin waxaa ka dhalanayo in banu najaarba ay ka horeeyaan sidaasna ma aha ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariibu min hada lwajhi darsiga intaanan ku joojinaynaa wax yar waxaa mudan inaan yani kitaabkan aan soo wadnay muddo dheer sheekha ishraafay oo taxqiijiyey oo dabcadiisa dabcadan hadda anu aan ka akrinayo muasasatu risaala sheekh shucayb alarnaa-uud ayaa habeenkii jimcada soo gelaysay ayuu dhintay shalay oo jimcana waa la duugay marka inaan arrinkaas ku baraarugsanaano waa fiican tahay wax badanna taxqiiqaadkiisa runtii waa ka faa'iideysanay iyo ishaaraad badan oo uu ka bixiyey turaadka xadiidkana waa ku dadaalay sheekhaasi adu da- siddeetan iyo siddeed sana uu ku dhintay asalkiisa wuxuu ahaa albeniyan uu ahaa arnaa-uud arnaa-uud waxay dadkan shaam ay u yaqaanaan dadka yugoslaafiyadii hore ka imaado berigii hore yugoslaafiya horaa laysku dhihi jiray gadaal dambe albaniya iyo yugoslaafiya iyo muslimiinta ka timaado kasoo hijirootay buu ka mid ahaa dadkii kasoo hijirooday isaga dabcan dim dimashqi shaam uu ku dhashay isaga laakiin aabbayaalkiis iyo halkaas ka imaadeen halkaasuu wax ku bartay luqada carabiga iyo fiqhiga xanafiga iyo yacni markii dambena cilmigan xadiidka ayuu u yacni banbaxay wax badanna waa ka keenay maktabadda islaamigana wax badan ayuu ku kordhiyey kutubaha marka uu taxqiijiyey waxaa ka mida kutubu sita wuu taxqiijiyey kulligood ayaa la dhihi karaa saxaynka aduu marka laga reebo saxaynka xataa waxbuu kasoo saaray laakiin abu daawuudka iyo tirmidiga nasaa-igana sunanulkubraha ayuu ka taxqiijiyey mujtabaha waa iska dhaafay maadaama kaas uu taxqiijiyey ibnu maajaha sidoo kale waa taxqiijiyey musnad axmedna waa taxqiijiyey konton mujallad ayuu shaqo ka qabtay oo ka taxqiijiyey taxqiiqiisu nin wuxuu ahaa nusakhana aada u yaqaano yacni nusqooyinka hore ee makhduudaadka ah haddana ku darsaday cilmiga xadiidka aqoon u lahaa oo yacni isaga markaa kutubul atraaf iyo meelaha kasoo qaada ayuu ahaan jiray ayuu ahaa musnadkaana marka juhuud fara badan oo aada u waaweyn buu ku leeyahay kutubo badanna wuu taxqiijiyey kutubihiisana badanaa muasasatu risaala ayaa dabcayn jirtay urdun ayuu markii dambe deganaa jordan waddankan la yidhaha meeshaasuu ku dhintay halkaasaana lagu aasay ilaahay ha u naxariisto wixii acmaal uu ka tegayna ilaahay miisaankiisa allah ugu daro dadka uun waxaa weeyaan dacwada ama cilmiga qofku dad badan u baraa oo aynan haddii la dhaho dhaliyo iyo waxba aynan ka dhexaynin ayuu ayaa dacwada ama cilmigu uu barayaa ummad marka adduunku gees ka kala joogto oo kale aan aan isku jinsi ahayn ayuu isku soo dhaweynayaa marka innagana ilaahay wadadii gadaashiis ilaahay nama fidneeyo innagana kutubtan kuwa ka faa'iideysta ilaahay inuu naga dhigo cilmiga xadiidkana kuwa ku noolaado ku dhintay inuu ilaahay naga dhigo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed